baytulaxam qisadiisa xaafid albayhaqi kitaabka la yidhaha dalaa-il nubuwa wuu ku warinayaa halkaas waa ka raadsan kartaa qofkii rabaayo wuxuu kaloo ka raadsan karaa tafsiirka ibnu kathiirka suurat lisraa awaa-isheeda markii uu sharxayo juska saddexaad ee tafsiirka ibnu kathiirka ayuu qofku uu ka raadsan karaa halkaasa qisadii asagoo ka sheekaynaya inta calaamaysan weeye marka maraajicduna noocaas weeye mawduucaas marka halkaas ayaan uga baxaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo mawduuca saddexaad oo aan ka hadli doonaayo waxa weeye aqwaalu lculamaa'i fi mashruuciyati lixtifaal bilmawlidi nabawiyi sala allahu calayhi wasalam culammadii islaamka oo qarniyaal kala duwan leh waagii uu bilaawday laga soo bilaabo ilaa asmaanta dhalow la soo gaaro culammadii ahlu cilmigii oo qolo walbaaba ay ka hadashay ilaa lix iyo toban caalim oo xufaaddii axaadiista ugu badan ayaan aqwaashooda soo qaadan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid ah xaafid abu shaama imaam nawowi sheekhiisii xaafid ibnu xajar alcasqalaani xaafid alciraaqi oo ibnu xajarka sheekhiisa xaafid ibnu ljawsi alxambali sheekhii caanka ahaayoo la yaqiinay oo xaafidka ahaa oo imaam alqurdubi sheekhiisa ahaa xaafid suyuudi xaafid sakhaawi xaafid ibnu jazari sheekhii muqri ahay oo qaari ahay oo la yaqiinay isagana xaafid ibnu xajar alhaytami sheekh axmed binu zayn daxlaani alimaam ibnu xaaji alimaam ibnu caabidiin asheekh xuseen makhluuf oo isaguna ahay shuyuukhdii waaweyneeda maalikiyada alimaam alkamaal adfawi sheikha la yidhaahdo oo asagana aan arki doonno maqaalaadkiisa iyo taariikhdiisa shuyuukhda dambe waxaa ka mid ahay isagana sheekh maxamed shacraawi sheekh maxamed mutawalli ashacraawi oo aada garanaysaan oo nin caalim ahaa asheekh almubashir addiraazi xataa ibnu taymiya sheekh ibnu taymiya isaguna waa ku jira ilaa toddoba iyo toban caalim oo dhammaantood ay isku raaceen in ixtifaalka mawlidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu mashruuc yahay ayaan arki doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo sheikha koobaad oon maqaaladiisa dhegaysanaynaah waxa weeye alimaam abu shaama shaykhu limaami nawowi imaam nawowi sheekhiisii weeye ayimada islaamku marka ay ka hadlayeen sheikhaas intaanan maqaaladiisa u gudbin si aan bal u ogaano ninka uu yahay ninka la yidhaahdo ibnu kathiirka markuu u tarjimaysanayo albidaaya wannihaaya sheekhaas laftiisa wuxuu leeyahay falam yakun fii waqtihi midluhu fii nafsihi wa diyaanatihi wa cifatihi wa amaanatihi falam yakun fii waqtihi zamankiisii ma uusan ahaanin midluhu asagoo kale fii nafsihi nafsadiisa wa diyaanatihi diintiisa wanaaggeeda wa cifatihi dhowrsimihiisa wa amaanatihi iyo amaanadiisa diinta islaamka ibnu kathiirka ayaa sidaas ugu tarjimaysanaya oo tilmaantaas ku tilmaamaya waxaa la yidhahdaa magaciisa xaafid cabdiraxmaan binu ismaaciil ayaa la yidhaahdaa wuxuu dhashay qarnigii lixaad dhexdiisa shan boqol sagaashan iyo shan markii hijradu aheedoo dhashay waa qarnigii lixaad xaafid adahabi alimaamu dahabi wuxuu leeyahay marka uu ka hadlayo abu shaama markuu u tarjamaysanayo wuxuu leeyahay alimaamu alcallaama waa imaamkii cilmi badanaha ahaa dulfunuuni faniyaasha badanna u saaxiibka ahaa alfaqiihu ee diinta islaamka kasmada u lahaa almuqri ee haddana qaari'ul qur-aanka ahaa annaxwi ee haddana cilmiga naxwaha si fiican u yaqiinay labada fanni oo la yidhaahdo fannayi shariicati wal-aala shareecada islaamka iyo luqadda carabiga oo lagu fahmo labadoodaba mutakhasis oo ku ahay imaamu abushaama la dhihi jiray xaafid dahabi kitaabkiisa la yihahdo taarikhulislaam ayuu arrintaas ku dhigayaa ibnu jamaaca oo isaguna ka mid ahay talaamiidiisii wuxuu leeyahay kaana imaaman fii culuumi alqur'aani walxadiidi walfiqhi walcarabiyati wa ayaami nnaasi wa macrifati alrijaali wagayri dalik wuxuu ahaa nin imaam ku ah oo ku sarreeya culumta qur'aanka axaadiidta fiqhiga carabiga iyo taariikhda ummadda islaamka ayuu mutakhassis ku ahay buu yidhi oo uu imaamku ahaa shiikha noocaasa weeye imaamu abushama oo qarnigii lixaada wuxuu yidhi marka masalada muxuu uga jawaabay wuxuu yidhi qaala alimaamu abushama shaykhu limaami nawowi raximahu llahu tacaala wa min axsani ma btudica fii zamaanina waxyaabaha la bilaabay waxa ugu wanaagsan waxaa ka mida buu yidhi zamankeenna maa yufcalu kulla caamin fi lyowmi almuwaafiqi liyowmi mawlidihi sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha la samaynayo maalinta waafaqsan maalintii nabigu dhashay min asadaqaat oo sadaqooyinka la bixinayo ah waalmacruuf waxa wanaagsan oo dadka la farayo wa idhaari ziina waasuruur quruxda iyo faraxa lagu faraxsan yahay nabigii dhalashadiisa calayhi salaatu wasalaam muujinta la muujinayo maxaa yeelay wuxuu yidhi fa ina daalika in la muujiyo nabiga farcii lagu faraxsanaa maca maa fiihi waxaa ku jira markii lagu daro oo min al ixsaani uu wanaag samayn ah lilfuqaraa'i dadka fuqarada loo loo wanaag sameeyo mushcirun bimaxabatihi wa tacdiimihi fii faacili dalika fii qalbi faacili dalika wa shukran lilahi calaa maa mana bihi min iijaadi rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam aladii arsalahu raxmatan lilcaalamiin waxaa ku jirta buu yidhi sadaqada la bixinaya iyo fuqarada wax cunaya iyo intaas inta iska daysid waxaa ku jirta buu yidhi muujin qofka uu muujinayo nabiga jacaylka uu qabo calayhi salaatu wasalaam waxaadna ogsoontihiin nabigeenna jeclaanshihiisu maxabadaasi keligeeda waxay tahay cibaado weyn oo weliba cibaadaadka midda ugu fadliga badan qeyb ka mida ah maxay tahay cibaadada midda ugu fadliga badani waa iimaanka iimaanka qayb ka mida weeye maxabada nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa wuxuu ku soo arooray in rasuulku yidhi salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wallaahi laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin qof adinkayn ka mida iimaankiisu ma ma sugnaanayo ilaa anugu aan ahaado mid uu ka jecel yahay waalidkiis wixii asaga dhalay wa waladih wuxuu asagu dhalay wannaasi ajmaciin iyo dadka kaleo dhan oo uu jeclaan karo marka maxabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee iimaanka qayb ka mida ahayd ayay muujinaysaa arrintaani iyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu ku wen yahay qofka arrintan samaynaya qalbigiisa iyo shukri oo uga shukrinayo nicmada ilaahay oo ugu nicmeeyey ilaa nabigeenna wuxuu ahay raxmad caalamkao dhan ilaahay usoo diray subxaanahu wa tacaala xaafid abu shama sidaasuu masaladaas uga jawaabay waxaan ku xijinaynaa xaafid ibnu xajar alcasqalaani fatwadiisii oo masaladaas ka hadlay xaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu ahaa xaafidu casrihi waxay yidhahdaan culammadu markay tilmaamayaan lan talida ummun bacdahu midlah hooyo dhali mayso xaafid ibnu xajar alcasqalaani oo kale sida uu axaadiidta ku ahaa oqoonta uu lahaa wuxuu mutay in loo bixiyo magacyo kala duwan oo hal midaho keligeeda haddii loogu gaabiyo ay ku filan tahay waxaa ka mid a magacyada culammada xadiidku ay u bixiyeen khaatimatu lmuxadisiin khaatimatu lxufaad axaadiista dadka ka faallooda kuwa xifdiyey ninkii lagu khatima lagu dhammaystiray waxaa ka mid ah xaamilu liwaa'i sunnati annabawiya sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ee axaadiifta ah ninkii calankeeda siday oo calanka u siday ayaa ka mid ah shaykhulislaam waxaa loo yaqaanaa ibnu xajar alcasqalaani xaafid ibnu xajar alcasqalaani wuxuu yidhi sheikhaas aslu camalilmawlidi bidca lam tunqal can axadin min asalafi asaalixi min alquruuni ahalaatha wuxuu yidhi xafladan la samaynayaa waa bidco asal ahaan bidco waxaa la yidhaahdaa wixii nabiga ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam wuu sii muujiyey ulajeedada uu ka leeyahay bidcadu bidca luqawiya iyo bidca fi sharci ayay kala yihiin marka bidca luqawiya wey lam tunqal lagama soo guurin buu yidhi can axadin min asalafi saalix min alquruuni halaatha saddexdii qarniyo hore lama soo guurin buu yidhi in xafladaas la dhigi jiray saasay marka waxay ku tahay wax bidca walaakinahaa maca dalika hase ahaatee oo haba ka dambaydo saddexdii qarniye qad ishtamalad waxay kulmisay buu yidhaa calaa maxaasina waxyaabo wanaagsan ayay xafladdu kulminaysaa wadiddihaa xafladaha gobolkoodna waxay tu- waxay kulminayaan wax xun yacni qolo walbaaba sida ay u dhaqanto markay isu yimaadaan faman taxaraa qofkii ku dadaala fii camalihaa xafladdaas markuu samaynayo almaxaasina wixii wanaagsan inuu sameeyo bes wajannaba oo ka dheeraada diddahaa wixii xun kaana wuxuu ahaanayaa ficilkaasi xafladda la dhigayo bidcatan xasana wax nabigii ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam ee wanaagsan ayuu noqonayaa buu yidhi wa ilaa haddii aan wixii xun laga dheeraan falaa markaas ma noqonayo wax wanaagsan waqad dahara lii intaas ka bacdi ayuu wuxuu yidhi waqad dahara lii waxaa ii muuqday buu yidhi nusuustii iyo markuu raacraacay waxaa ii muuqday takhriijuhaa in lagu bixiyo camalkaas mawlidka yacni xafladda la dhigayo calaa aslin haabitin fi saxiixayni xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim ku soo arooray in mas'aladan laga qaatay ixtifaalka ayaa ii daahirtay buu yidhi oo ii muuqatay min ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigu qadima almadiina magaalada madiina uu soo galay fawajada alyahuuda yasuumuuna yowma caashuuraa markaasuu wuxuu u yimid yuhuuddii oo sooman maalinta la yidhaha yowmu lcaashuuraa alyowmu alcaashir min shahri lmuxaram sanadka islaamka bisha koobaad tobankeeda wey maalinta tobnaad wey yowmu caashuuraa iyagoo soomanuu nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam fasa'alahum markaasuu wuxuu weydiiyey sababta ayuu sooman yihiin faqaaluu markaase waxay yidhaahdeen haadaa kani yowmun maalin weey aqraqa allaahu fiihi fircawna ilaahay ou fircawn halaagay wanajaa muusaa nabi muusena ou koriyey fanaxnu nasuumuhu shukran lilaahi tacaala waxaan u soomaynaa ilaahay baan uga shukrinaynaa subxaanahu wa tacaala nicmadaas weyn oo maalintaas ou nebi muuse iyo qoomkiisii reer bani israa'iil oo ugu nicmeeyey marka intaas markii ay yidhaahdeen muxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi naxnu wlaa bimuusaa minkum nebi muuse annagaa idinkaga owleysan maalinta loo nicmeeyey inaan inaan xusno annagaa idinkaga owleysan fa saamahu wa amara bisiyaamihi waa soomay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaas wuxuuna amray in la soomo ila al aana waqtigan xataa lagu jiro ayaa soomkii socda oo in la soomaahay ay sunno mashruuca noqota maxaa loo soomay sababtu maxay ahayd sababtu waxaa weeye maalin gooni ah nicmo dhacday oo ilaahay looga shukrinayo wey cibaada lagu gaar yeela maalintii iyadoo ilaahay looga shukrinayo subxaanahu wa tacaala nicmadaas oo muxuu ahaa sameeyey haddana waa soo laalaabanaysaa sanad walbaba isla maalintii ayaa haddana la samaynayaa waa nicmadiio soo laabanaysa marka wuxuu yidhi xaafidku fa yustafaadu minhu xadiidkaas waxaa laga faa'iidaystay ashukru lilaahi in ilaahay looga shukriyo calaa maa manna bihi waxa uu ku mannadaystay fii yowmin mucayanin maalin gooniyaho la cayinay min isdaa'i nicmatin nicmo ou siiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka ow dafci niqmatin ama musiibo uu ka koriyey wa yucaadu daalika markaasaa shukrigaas lasoo celcelinayaa fii nadiiri dalika alyowmi min kulli sana maalin kasta sanad walbaba maalin kasta oo ku aadan maalintii ayaa la samaynayaa washukru lilaahi wuxuu yidhi ilaahay shukriga lagu shukriyaana yaxsulu wuxuu kusoo xasilaa bianwaaci lcibaada cibaadaadka noocyadoodu kusoo xasilaa kasujuudi sujuud aad sujuudid wasiyaami soom aad soontid wasadaqati watilaawati qur-aan aad akhrisid dhammaantood wuu kusoo wada xasilayaa buu yidhi shukrigu wa ayu nicmatin acdamu min annicmati nicmadee ka weyn nicmada ilaahay noogu nicmeeya oo ah biburuusi haada annabiy nabigan soo daahiridiisii nebiyi raxmati naxariista nabigeeda ah fii daalika alyowmi maalintaasna uu soo daahiray oo dhashay nicmada ka weyni maxay tahay ibnu xajar sidaas ayuu mas'aladii ku jawaabay wuxuu weliba si waa sii waday wuxuu yidhi wacalaa haada maadaama xadiidkaas loo cuskanayo fa yanbaqii waxaa wanaagsan an yuqtasara fiihi in lagu gaabsado markaas calaa maa yufimu shukra lilaahi tacaala xafladda inta la samaynayo wixii ilaahay loogu dhowaanayo o looga shukrinayo min atilaawati qur-aan la aqriyo walidcaami raashin la baxsho wa inshaai shayin shay wa inshaadi shayin shay in lagu inshaado oo la aqriyo oo min almadaaixi ee ammaanada ah annabawiyata ee nabiga loo nisbeeyey almuxarikata ee dhaqdhaqaajinaysa lilqulubi dadka qalbigooda ilaa ficlalkhayrina u dhaqaajinaysa khayrka samayntiisa walcamali lilaakhirati iyo qofku inuu camal aakhiradiisa dal yeelo marka laga qiseeyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam qasiidooyinka looga hadlayo siiradiisa marka marka la qaado qofka mu'minka qalbigiisa oo dhan aa dhalaalaya maxaa yeelay waxaa laga qisaynayaa nabigu deeqdii uu bixi jiray calayhi salaatu wasalaam waxay kugu keenaysaa inaad deequd bixisidoo nabigaaga ku dayatid waxaa laga qisaynayaa akhlaaqdii wanaagsaneed oo ilaahay uu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa innaka la calaa khuluqin cadiim adiguna dabeecaddaadii aad wax ka beddelaysaa aad wanaajinaysaa waxaa laga sheekaynayaa dhibkii nabigeenu diinta islaamka usoo maray adiguna waxaad isku dayaysaa inaad waddadii martid oo aada nabigii ku dayatid salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ammaanta marka qasiidooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu ammaano qofkii macnihiisa garanaya qalbigiisa waxay u dhaqaajinayaan ilaa ficlilkhayri waalcamali lilaakhira inuu khayr sameeyo camal aakhirana uu la yimaado marka ibnu xajarku sidaas ayuu ku muujiyey sidaas ayuu ayu ayuu mas'aladiisaas ku jawaabay fatwadaas alfataawi alkubraa oo imaamu suyuudi uu leeyahay ayuu kusoo guurinayaa xaafidka maqaaladiisa xaafid ibnu xajarna sidaasuu yidhi xaafid ulciraaqi oo ibnu xajarka sheekhiisa ahaa asaguna wuxuu yidhi ina itikhaada alwaliima allabariga la sameeyo yacni weliimo yeelashadeeda wa idcaama adacaami iyo raashin la bixiyo mustaxabun waxay wanaagsan tahay yuri fii kulli waqtin horta sideedaba markii hore in raashin la bixiyo iyo in muxuu ahaa weliimo la sameeyo waqti kastayba iska wanaagsaneed fa kayfa sidee baa marka xaalkeedu noqonayaa idandama haddii uu u dunmo ilaa daalika arrinkaas alfaraxu wasuruuru farax lagu faraxsan yahay bimadhari nuuri nnabiyi sala allahu calayhi wasalama nabigeenii nuurka ahay soo daahiridiisa fii hada shahri shariifi bishaan sharafta lena dhexdeeda uu soo daahiray wuxuu intaa raaciyey walaa yalzamu min kownihi bidca ka laasimi mayso inuu qarnayaashii saddexdaahay ka dambeeyey kownuhu makruuhan inuu yahay wax la kahdo ka laasimi mayso buuri haddii la yidhahdo waxaa nabigu ma samaynin calayhi salaatu wasalaam asxaabtiina ma samayn taabicigiina xataa ma samayn haddii la yidhaahdo xataa ka laasimi mayso buu yidhi xaafidulciraaqi in uu shaygii shay xun yaho la kahdo fa kam min bidcatin in misa shay ayaa ka dambeeyday nabiga calayhi salaatu wasalaam mustaxaba haddana wax la wanaagsaday bal qad takuunu waajiba waxaa laga yaabaa buu yidhi xataa inay waajib noqoto mararka gobolkood waa runtiis waan arki doonaa hadduu ilaahay yihahdo markaan qaybta aan aan tagno hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaabaha ka dambeeya nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kabacdigiis la sameeyey kuwa waajibaha ku jira waxaa ka mid ahay axaadiidta in la dabdiyo in la aruuriyo waxaa ka mid ahay qur-aanka in hal meela laysugu keeno haddii kale qur-aankii qolo walbaba inta iska qaadato qayb ayay waxal waxay rabaan qiraday rabaan ay ku akrinayaan waxay rabaan ay ku darayaan laakiin arrintaasi looga hortago ayaa dabdi lagu sameeyey fatwada xaafidulciraaqina waxaa qoraya kitaabka la yidhaahdo sharxu lmawaahibi laduniya oo imaamu zarqani uu leeyahay xaafid ibnu ljawzi xaafid ibnu ljawzi alxambali oo xanaabilada raggii ugu waaweynaay ka mid ahaa raximahu llahu tacaala wuxuu leeyahay xaafidkaasi min khawaasihi mawlidka ixtifaalka la dhigo waxaa khawaastiisa ka mida la ogaaday annahu ammaanun fii dalika alcaam sanadkaas xafladdaas la dhigay ammaana lagu helaa wa bushraa caajilatun binayli lbuqyati walmaraam waana bishaaro deg deg ah oo lagu lagu gaarayo ulajeedadii oo qofku raadinayay maxaa yeele nabigeena haddaad weynaysid calayhi salaatu wasalaam oo aada qadarisid waa la hubaa inaad wax weyn ku gaaraysid nabigeena salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xaafidu siyuudi isaguna wuxuu ka jawaabayaa mas'aladaas markaasuu wuxuu yidhi huwa min albidac wuxuu ka mid yahay waxyaabihii la bilowda nabiga ka bacdi alxasanati ee weliba wanaagsan allatii tii yuhaabu laga hawaabinayo calayhaa dusheeda saaxibuhaa qofkii sameeyey waa limaa fiihi waxaa ku jira buu yidhi xafladdaas wa min tacdiimi qadri nnabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga qadarkiisoo la weynaynayo wa idhaari lfaraxi faraxkiisoo la muujinayo lagu faraxsan yahay walistibshaari bishaaraysi lagu bishaaraysanayo bimawlidihi ashariifi dhalashadiisa sharafta leh taas ayuuna ku jawaabay xaafid suyuudi kitaabkiisa la yidhaahdo risaala oo uu leeyahay oo la yidhahdo xusnu lmaqsad fii camali lmawlid ayuu ku dhigayaa wuxuu kaloo yidhi xaafid suyuudi markii uu sidaa yidhi kabacdi waqad dahara lii waxaa ii daahiray buu yidhi markaan nusuustii fiiriyey takhriijuhu calaa aslin aakhara asalkii xaafidul ibn xaafid ibnu xajar alcasqalaani uu sheegay oo xadiidkii saxiixulmuslimka asalaan ahayn ayaa ii muuqday buu yidhi in muxuu ahaa laga qaatay camalkan mawlidka muxuu yahay wahwa maa akhrajahu alxaafidulbayhaqiyu can anasin radia allahu canhu xaafidulbayhaqi ayaa wuxuu ka warinayaa anas binu malik ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nabigu caqa can nafsihi bacda anubuwati caqa wuxuu uu ka gowracay neef can nafsihi nafsadiisa bacda nubuwa nebinimadiisii kabacdi ayaa nabigu waqlal sameeyey waqlalaa la yidhaahdaa ama caqiiqa maca annahu qad warada iyadoo weliba ay soo aroortay ana jaddahu cabdalmudalib awowgiis cabdulmudalib yaa caqa canhu waqlal ka sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam fii saabici wilaadatihi maalintii ou dhashay maalintii ka toddobaaheed ayaa awowgiis cabdulmudalib wuxuu ka sameeyey waqlal waqlalow nabigu u sameeyey waalcaqiiqatu laa tucaadu maratan haaniya waqlalkana hadda sooma laalaabto oo lama soo celceliyo hal mar haddaad samaysid markaas unbaa ku filan sababta marka nabigu u sameeyey nabinimadiisii kabacdi maxay tahay haddii isagoo yar oo weliba toddoba toddoba maalmood adduunka oo dhan jooga awowgiis oo u sameeyey waqlasha sababta nabigu uu neefkan u gowracay maxay tahay maalintii ou dhasha maalinta ku aadan fa yuxmalu dalika xaafidusuyuudi wuxuu leeyahay fa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa dalika ficilkaas nabigu sameeyey calaa ana aladii facalahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam waxaa nabigu sameeyey idhaarun lishukri inay tahay muujin ou muujinayo shukri uu ilaahay uga shukrinayo calaa iijaadillaahi iyaahu ahaysiinta ilaahay nabiga ahaysiiyey maxaa yeeley nabigu wuxuu ahay raxmatan lilcaalamiin waxay kaloo ahayd buu yidhi wa tashriicun liummatihi ummaddiisuu nabigu u jedaynayaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi kamaa kaana yusallii calaa nafsihi lidalika sou nabigu isugu salli jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam allahuma salli calaa muxamadin soo ma dhihi jirin oo iskuma salli jirinin waa tacliimun liummatii ummaddiisuu barayay maalintii marka ou dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam neefkan ou gowracay ee caqiiqada ah caqiiqa inaan la soo celinin waa la ogsoon yahay waxa weeye ulajeedadiisu kow horta inuu ku muujiyo faraxa uu ku faraxsan yahay iyo shukri oo ilaahay uga shukrinayo ahaysiinta ilaahay ka ahaysiiyey raxmatan lilcaalamiina oo isagoo raxmada uu caalamka usoo daahiriyey kow iyo tashriicun liummatihi ummaddiisoo baraya nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaas inay iyaguna ku farxaan oo ay ilaahay uga shukriyaan dhalashadiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi xaafidku fa yustaxabbu markaasaa waxaa loo sunneeyaa lana annaga aydane idhaaru shukri bimawlidihi inaan muujinno shukriga aan ilaahay uga shukrinayno dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam bilijtimaaci kulan laysugu yimaadaan ku muujinaynaa buuli wa idcaami dacaami raashin la cuno wa naxwi daalika iyo wixii lamida oo min wujuuhilqurubaati waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado ah wa idhaari lmasaraati iyo faraxyaasha muujin la muujinayo wuxuu kaloo yidhi imaamu suyuudi fatwadaas wuxuu horta ku dhigayaa kitaabka la yidhaahdo alxaawi lilfataawa kitaabka kulmiyey fatwooyinkii xaafidu suyuudi ou lahaa ayuu ku dhigayaa oo labada mujallad ah wuxuu kaloo yidhi xaafidku maa min beytin guri ma jiro ow maxallin maxal ma jiro makaan ow masjidin ama masjid quri-a lagu aqriyey fiihi nabiga fiihi makaankaas dhexdiisa mawlidu nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga dhalashadiisii iyo siiradiisii meel lagu aqriyaa ma jirto oo xaflad lagu qabto ilaa a ilaa xafat xafat almalaa'ikatu ahla dalika almakaani haddii ay jirto malaa'igtaa isku wareejinaysa makaankaas wa cammahum allahu tacaala biraxmati wa ridwaan ilaahayna wuxuu ku camimayaa raxmad iyo ridwaan ayuu ku camimayaa maxaa yeele xadiidta saxiixa ah waxay ku soo aroortay maa min qowmin qowm ma jiro oo makaan fadhiisanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xusaya ilaa xafathum almalaa'ika wanazalathum sakiina ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igta usoo dira waxay way isku wareejiyaan waqashiyathum alraxma naxariista ilaahay baa daboosha sakiinaa kusoo degta wadakarahum allahu fii man cindahu ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xusaa dadkaas fii man cindahu mala-a sare ee la yidhaahdo mala-ul aclaa oo malaa'igta ah marka waxyaabaha la yskugu imaanayo ee wanaagsan faa'iidooyinkaasaa laga helaa sidaasuu xaafidu suyuudina yidhi xaafid sakhaawi oo ah akbaru talaamiidi lxaafid ibni xajar alcasqalaani isaguna masaladaasuu ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi lam yafcalhu ixtifaalkaas ma samaynin axadun min asalafi fi lquruuni athalaatha saddexdii qarniyoo hore qof ka midihi ma samayn wa inamaa uxditha bacdu saddexdii qarni ka bacdi ayaa la bilaabay buu yidhi uma laa zaala ahlulislaami dadka muslimiintaahina kama zuulaan min saairi aqdaa min saa'iri alaqdaari walmuduni ee jihooyinka dhammaantood iyo magaalooyinkoba yacmaluuna inay samaynayaan almawlida xaflad mawlida inay samaynayaan wayatasaddaquuna markaasay wax sadaqaysanayaan fii layaaliyihi hameenadaas mawlidka bianwaaci sadaqaatiyay sadaqaysanayaan sadaqooyin noocyo kala duwan wayactanuuna waxay u qasdayaan biqiraa'ati mawlidihi alkariim nabiga dhalashadiisii wanaagsaneed wayadharu calayhim markaasaa waxaa dadkaas ka dul muuqanaya buu yidhi min barakaatihi nabiga barakooyinkiisa xaggooda kullu fadlin camiim buu yidhi fadli kasta oo caama ayaa muxuu ahaa ka dul muuqanaya xaafidu sakhaawina sidaas ayuu isaguna masaladii ku jawaabay siirada la yidhaahdo siiratu alxalabiya oo uu leeyahay sheekh cali binu burhaan iddiin alxalabi ayaa fatwadaasna soo guurinaysa halkaas ayuu ka fiirsan karaa qofkii rabaa sheikha la yidhaahdo sheekh axmed zaynu daxlaani raximahu llahu tacaala oo isaguna mashaa'ikhdii waaweyneed oo wax ka baratay xaafid ibni xajar alcasqalaani ka mid ahaa wuxuu la yidhi raximahu llahu tacaala wa min tacdiimihi nabiga weynayntiisa waxaa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam alfaraxu in lagu farxo bileylati wilaadatihi hameenka oo dhashay wa qiraa'atu lmawlidi baa ka mida nabiga dhalashadiisii iyo in la akriyo ayaa ka mida buu yidhi tacdiimkii marka nabigeena in la weyneeyaana waa waajib litu'minuu billahi wa rasuulihi wa tucaziruuhu wa tuwaqiruuhu wa tusabixuuhu buu ilaahay leeyaha subxaanahu wa tacaala in nabiga la weyneeyahay waa waajib oo la tilmaamo qadriga iyo sharafta ilaahay uu siiyo subxaana wa tacaala oo uu khalqigiisa kale ilaahay dheeraysiiyey in la tilmaamo oo nabigeena la weyneeyo oo loo gargaaro waajib weeye sida naska qur-aanku tilmaamayo weynayntiisana waxaa ka mida buu yidhi sheekh axmed zaynu daxlaani raximah llahu tacaala alfaraxu bileylati wilaadatihi wa qiraa'atu lmawlidi kitaabka la yihahdo alwasaa'il fii sharxi almasaa'il oo xaafidu suyuudi ou leeyahay ayuu fatwadaasna kusoo guurinaya shaykhu lislaam ibnu xajar alhaytami almaki raximahu llahu tacaala isaguna wuxuu soo guurinayaa fatwadaas fatwadaasuu ka hadlaya markaasuu wuxuu yidhi walxaasil marka hadalka gebagabadiisa ana albidcata alxasana bidcada wanaagsan yacni wixii nabiga ka dambeeyey oo haddana wax wanaagsan ah muttafaqun calaa nadbiha inay wanaagsan tahay islaamku waa isku raacsan yahay wa camalulmawlidi mawlidka samayntiisa oo macnaha xaflad loo dhigo waijtimaacu nnaasi lahu dadkoo la isugu keeno kadalika sidaas oo kale ayay waxay tahay yuu yidhi bidca xasana wax wanaagsan wey haddii wixii waa wanaagsan yihiin la yidhaahdo dee in ajar laga helayo oo wax fiican ay yihiin weeye macnuhu xaafid shamsuddiin ibnu ljazari oo isaguna qarnigii toddobaad ahaa wuxuu kusoo guurinayaa kitaab uu leeyahi oo la yidhaahdo carfu tacriif bilmawlidi shariif kitaab la yidhaahdo oo uu leeyahay ayuu wuxuu kusoo guurinayaa qisadaana uu ka qiseeyey huwaybat alaslamiya qisadeeda aan kasoo hadlaynay markaasuu wuxuu yidhi faidaa kaana abulahab alkaafir abulahabkii gaalkaahi hadduu yahay aladii nazala alqur'aanu bidamihi qur-aanku uu kusoo dega caydiisa yukhafafu canhu lcadaabu kula laylati ithnayni haddii cadaabka laga fududaayo maalin katoo isniin ah bisababi faraxihi faraxuu ku faraxsanay dartiis bimawlidi nabiyi sala allahu alayhi wasalam famaa xaalu lmuslimi qofka muslimka xaalkiisa muxuu noqonayaa almuwaxidi ee ilaahay waxiday oo min ummati nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga ummadiisa ka mid a aladii sura bimawlidihi kii lagu farxiyey nabiga dhalashadiisa wayabdulu hadana dhiibaya maa tasilu ilayhi qudratuhu tabartiisu inta ay gaarayso fii maxabatihi nabiga jeclaanshihiisana ku dhiibaya waxyaabaha keenaya inahu sayakuunu lahu ajrun cadiim cinda allahi caza wajal ilahay agtiisa ajar weyn uu ka helaahu fatwadaas xaafiduljazari oo qaari ahay quraa'da ka mid ahay waaweynna waxaa soo guurinaya imaamu suyuudiya xusnulmaqsad risaalada la yidhaahdo ayuu kusoo guurinayaa sheikha la yidhaahdo alimaam ibnu alxaaj wuxuu isaguna kitaab la yidhahdo almadkhal oo kusoo guurinayaa wuxuu yidhi fa kaana yajibu waxaa waajib ah buu yidhi an nasdaada inaan badinno yowma alihnayn maalinta is- isniinta ah athaani cashar ee labiyo tobnaad fii rabiici alawal bisha rabiicu lawalna ku jirta min alcibaadaati waalkhayri cibaadaadka iyo khayrkaba inaan badinno annagoo shukran uga shukrinaynaa lilmowlaa ilaaha mowlaha ah subxaana wa tacaala calaa maa awlaanaa waxa uu noogu nicmeeyey wa min haadihi alnicami alcadiima nicmooyinkan waaweyn ah wa acdamuhaa waxaana ugu weyn buu yidhi nicmooyinkaas miilaadulmustafaa sala allahu calayhi wasalama nebi moxamed dhalashadiisa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh xaafidkaasina sidaas ayuu sheegay raximahu llahu tacaala sheikha la yidhaahdo ibnulcaabidiin kitaab sharaxaho uu ku sharxay kitaab uu leeyahay xaafid ibn xaafid ibni xajar alhaytami oo la yidhaahdo sharxu mawlid ibni xajara la yidhaahdaa kitaabka uu ibnulcaabidiinku leeyahay wuxuu yidhi ibnulcaabidiin iclam waxaad ogaataa buu yidhi min alina min alana min albidaci almaxmuuda waxyaabaha la mahdiyey oo nabiga ka dambeeyana waxaa ka mid a xamala almawlidi ashariif mawlidka wanaagsan ee la dhigayo min ashahri bishii xaggeedana ahaaday alladii shaharkii wulida fiihi nabiga la dhalay sala allahu calayhi wasalam falijtimaacu kulanka marka lisamaaci qisati saaxibi lmucjizaati nabiga mucjizaadka leh qisadiisana la dhegaysanayo inta laysu yimaado calayhi dushiisa ha ahaato afdalu salawaati wa akmalu taxiyaati salaan iyo iyo salaad midda ugu fadliga badan iyo tan ugu kaamilsan dushiisa ha ahaatee waxay ka mid tahay yuu yihi min acdami lqurubaati waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado waxaa ugu weyn ayay ka mid tahay in nabigana qisooyinkiisa iyo la dhegaysto salawaatullahi wasalaamu calayh waa limaa yashtamilu waxa uu kulminayo dhegaysigaasi calayhi dushiisa oo min almucjizaati nabiga mucjizaadkiisii ayaa la dhegaysanaya wa kathrati salawaati salliga nabiga lagu sallinaya badanaya markii nabiga lasoo qaadaba allahuma salli wasallim calayh ayaa qofku leeyahay ama salli kalaaba la aqrinayaaba kitaabka la yidhaahdo almawsuuca almawsuuca alyuusufiya ayaa qisadaasna ka hadlaya oo soo guurinaya sheekh xasan makhluuf sheekhii la dhihi jiray kuna magacaabnay shaykhu lazhar zamankiisi isaguna wuxuu leeyahay masaladaas markuu ka jawaabayay ina ixyaa'a laylati lmawlidi ashariif habeenkii nabigu dhashay noolaynteeda wa layaali haada shahri iyo bishaas hameenadeeda kale alkariima ee wanaagsan alladii habeenkii ashraqa fiihi nuurulmuxamadiyu nuurka nebi moxamedi oo soo soo iftiimay inamaa yakuunu wuxuu ahaanayaa ixyahaasi bidikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisa wa shukrihi iyo shukri looga shukrinayo limaa ancama bihi wuxuu ilaahay ugu nicmeeyey calaa haadihi alumma ummaddan oo min duhuuri khayri lkhalqi khalqiga kii ugu khayrka badnaay inuu usoo daahiray ah ilaa caalami lwujuudi wujuudkan caalamkiisa walaa yakuunu dalika kaasina ma ahaanayuu yidhi ilaa fii adabin adaab in lagu lagu dhigo mooyaane wa khushuucin iyo khushuuc wa bucdin iyo in laga fogaado can ilmuxaramaati wixii sharcigu islaamku uu diiday wa min madaahiri shukri waxaa ka mida buu yidhi shukriga waxyaabaha muujinaya calaa xubbihi nabiga jeclaanshihiisa salawaatullaahi wasalaamu calayhina isagoo weliba manaa maxabadiisu ay la jirto muwaasaatlmuxtaajiina dadka baahan oo laysu dardaarmo oo la xiriiriyo bimaa yukhafifu daa'iqatahum ciriirigooda wax fududeeyana laysugu dardaarmo la siiyo wasilatu larxaami riximka la xiriiriyo waalixyaa'u bi haadihi dariiqa noolaynta la noolaynayo buu yidhi hameenkaas oo nabigu dhasha calayhi salaatu wasalaam wain lam yakun ma'huuran fii cahdihi sala allahu calayhi wasalam nabiga zamankiisiiba ayaan lasoo guurin walaa fii cahdi salafi saalixi salafu saalixiin ayaan lasoo guurin zamankiisiiye ilaa annahu laa ba'sa bihi dhib ma lahanuu yidhi wa sunnatun xasana waana waddo wanaagsan sidaas ayuu sheikhaasina jawaabay fataawa sharciya kitaabka la yidhaahdo ayaa iyadana qoraya kamaalul afwadi sheikha la yidhaahdo kitaab uu leeyahay oo la yidhaha addaalicu saciid ayuu wuxuu ka qisaynayaa wuxuu leeyahay xakaa lanaa saaxibuna alcadlu saaxiibkeennii caadilka ayaa wuxuu noo sheegay naasiruddiin maxmuud ibnulcimaad sheikha taariikhda le taariikhu ibnu cimaad ana abatayib sheikha abatayib la yihahdo maxamed bin ibraahim albusti almaliki naziili qaws meesha qaws la yidhaahdana deganaa axad ilculamaa'i alcaamiliina ahlu cilmiga cilmigooda ku camal falana ka mid ahaa kaana wuxuu ahaa yajuudu bilmaktabi maktabka yajuusu bilmaktabi meesha maktabka ah oo carruurta iyo wax lagu baro ayuu aadi jiray fi lyowmi aladii wulida fiihi nabiyu sala allahu calayhi wasalam habeenkii nabigu dhashay ee maalintii nabigu dhashay waqtiga ay ku aadan tahay fa yaquulu markaasu wuxuu ku leeyahay mucallimkii carruurta wax bari jiray yaa faqiihu wa midkan faqiihaahu haadaa yowmu suruurin maanta waa maalin farax maalin farax weeye nabigu maanta oo dhashay wey isrif isibyaana carruurta iska fasax aftax ka dhig fa yasrifunaa markaas oo aftax naga dhigi jiray buu yidhi maalintaas waa noo xisaabnaad buu sheikha sidaas yeelaya xaafid suyuudiyaa ka qisaynaya markaasu wuxuu leeyahay wahada minhu daliilun calaa taqdiirihi wa cadami inkaarihi in calaa taqriirihi wa cadami inkaarihi waxay muujinaysaa yur ficilkaas inuu ogolaay sheikhaasi in xaflad la dhigo mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa carruurtiiba waa la fasax wahada arajulu kaana faqiihan maalikiyan wuxuu ahay nin faqiiha diinta islaamka kasma u leh oo reer maalig ah oo macnaa ah madhabtiisu maaliki tahay mutafaninan fii culumin ku takhasusay faniyaal culum cilmiyaal badan mutawarican xalaal meerada akhada canhu abu xayaan wagayruhu waxaa wax ka qaatay oo wax ka bartay abu xayaan sheikii la dhihi jiray oo mufasirkaa iyo keyrkiisa wa maata sanata hamsin wa tiscina wa siti mi-a qarnigii toddobaad aakhirkiisii uuna ahaa sheikha noocaasi imaamu mutawalli ashacraawi wuxuu leeyahay isagu masaladaas markuu ka hadlaayay raximahu llahu tacaala wa ikraama lihada almawlidi alkariim karaamayn la karaamaynayo dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam fa innahu yaxiqu lana waxaa annaga waajib nagu ah an nudhira inaan muujino uu yidhi macaalima alfaraxi faraxa tusaalooyinkiisa waalibtihaaj iyo faraxaan ku faraxsannahay bi haadihi dikra xasuustan wanaagsan alxabiibati ee la jeclaysiiyey liquluubina qalbiyaasheena oo nabigana dhalashadiisa kulla caamin sanad kasta wadaalika arrinkaasuna waxa weeye yacni muujintaasi bilixtifaali biha ixtifaal aan nabiga dikradiisii u ixtifaalaynaan samaynaynaa min waqtihaa waqtigeedii maa-idatu lfikri alislaami kitaab yaroo la yidhaahdo oo uu leeyahay oo fikraddaasna kusoo guurinaya sheikha la yidhaahdo mubashir addiraazi isaguna wuxuu leeyahay raximahu llahu tacaala ina alixtifaala bidikri almawlidi nabawiyi shariif ixtifaalka in mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ixtifaal loo sameeyo xaflad asbaxa waajiban asaasiyan wuxuu noqday buu yidhi waajib asaasi ah maxaa yeelay limuwaajahati mastujida min alixtifaalaati addaarati fi hadihi alayaam waxaan uga hortegaynaa buu yidhi ixtifaalaadka kale oo la dhigo oo xun ayaan uga hortegaynaa buu yidhi haddii la diido nabiga calayhi salaatu wasalaam xafladiisa in la dhigo xaflado kalea la dhigayaa taasuna waxay noqonaysaa buu yidhi tanqiis nabigii la nuqsaamiyey in xafladihii kalena la ogolaado xafladii nabigana la diido salawaatullahi wasalaamu calayh sheekh ibnu taymiya oo aan ogsoonnahay ummadda hadda mawlidka diidani inay ogol yihiin sheikh sheikh u ogol yihiin oo ay ka dambeeyaan oo maanta haddii la yidhahdo yaad ku kalsoon tihiin culamada sheekh ibnu taymiya aan ku kalsoonahay in jawaabtoodu noqonayso aada ogsoon tihiin fatwadiisina bal aan dhagaysano oo masaladaas ka hadla wuxuu yidhi sheekh ibnu taymiya fa tacdiimu lmawlidi mawlidka dhalashada nabigoo la weyneeyo wa itikaaduhu mawsiman in laga yeesho mawsim sanad walbaba la sameeyo qad yafcaluhu bacdu nnaasi dadka gobolkood baa sameeya wa yakuunu lahu fiihi ajrun cadiim wuxuuna qofka sameeyaah yeelanayaa ajar weyn lixusni qasdihi maxaa yeelay qasadka uu ka leeyahay wanaagsan wa tacdiimihi weynaynta uu weynaynayo u ajarka ka helayaa lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam sidaasuu isaguna fatwadiisii uu ku caddeeyey inay mashruuc tahay kitaabka la yidhaahdo iqtidaa'u siraati almustaqiim oo sheekh ibnu taymiya leeyahay laftiisa ayuu dhig ayuu fatwadaas ku dhigayaa siirat alxalabiya licali bnu burhaanuddiin alxalabina wuu soo guurinayaa laakiin meesha fatwadu ku qoran tahay kutubtaay ku qoran tahay taasaa ka mid ah haddii marka qofka maanta xafladda diidani ayimadii islaamka oo dhan intaas oo imaam oo quruun kala duwanihii ay isku wada raaceen nabigii calayhi salaatu wasalaam zamankiisiiba ha ka dambeeyo ixtifaalkaani laakiin waa wax mashruuco shareecadii islaamkii meel ka soo gelaya haddii ayimada islaamku sidaas jawaabtay haddii haddii qofkii jawaabaya intaas wax ka duwan taas macnaheedu waxa weeye culimmadii islaamka oo dhanna khaladay isku raacday aniguna waa toosanahay axadun acjabahu ra'yuhu ayaa saas ku hadli karaa oo qof ra'yigiisu oo xoogaa inta cajab geliyey isla weynan galay oo isu arkay inuu ummaddii islaamka ka fiican yahay oo isagu maskaxdiisa iska saxay laakiin aan isku sixinin sharciga islaamka ayuu xisaaban yahay qofka noocaasi haddaan dhinac kale ka fiirino man lam yakun maca aljamaaca walaa maca zaciimihi faman yakuunu maca haddii ayimadii islaamkii uusan qofku raacsanayn oo hal shiikho uu marka hore ictimaadsan jirayna uu ka leexday oo ayimadii islaamka oo kale uu shiikhi laftiisii raacay oo uusan raacsanayn faman yakuunu macahu laa maca zaciimihi walaa maca aljamaaca meesha uu aadayo iyo cidda uu cuskanayo isagaa laga rabaa ayimadii islaamku sidaas ayay fatwadaas ku dhiibeen marka la fiiriyo kutubaha laga alifay mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee maraajicda waaweyn ah waxaa ka mid a kitaab uu leeyahay xaafid ibnu dixya xaafid ibnu dixya waktigii xafladan la bilaabay raggii noolaayuu ku jiray ibnu khalkaan sheikha la yidhaahdo oo mu-arikh ah oo taariikhaystaha muarikiinta muslimiinta ka mid a ayaa ka qisaynaya xaafid ibnu dixya markaasu wuxuu leeyahay kaana min acyaani lculamaa'i wuxuu ka mid ahay culammadii ahlucilmiga ahayd kuwa ugu muuqashada badan wa mashaahiirilfudalaa'i kuwa fadliga leh oo faadiliinta kuwa ugu mashhuursan uu ka mid ahay xaafid ibnu dixya qadima min almaqrib reer morocco u ahaa morocco ka soo galay fa dakhala shaam shaam uu yimid iyo walciraaq wajtaaza biirbil meesha irbil la yidhaahdo tegi sanata arbacin wa siti mia sanadkii toddobaad bilowgiisii wey lix boqol iyo afar markii hijradu ahayd fawajada malikaha almucadam mudfir addiin ibni zayn diin sheikii la dhihi jiray ayuu la kulmay buu yidhi yactanii bilmawlidi nabawiyi asagoo mawlidka nabiga dhigaya u qasdaya fa camila kitaaba atanwiiri fii mawlidi lbashiiri nadiir markaasuu wuxuu alifay kitaab la yidhahdo altanwiir fii mawlidi lbashiiri nadiir xaafidkaasaa alifay isagaa ugu horreeyey nin alifa wuxuuna ahaa qarnigii toddobaad sidaa hadda ujeedaanba oo hadda taariikhdiisa markaan akrinay aad ka garanaysaan waxaa kaloo isaguna kitaab alifay sheikh la dhihi jiray xaafid moxamed binu bakr bin cabdillaahi alqaysi alshaafici almacruuf bilxaafid ibni naasir iddiin adimishqi wuxuu isaguna dhashay sheikhaasi qarnigii sideedaad bartankiisii toddoba boqol toddobaatan iyo toddoba markii hijradu ahayd ayuu dhashay waa qarnigii sideedaad bartamihiisii xaafidkaas xaafid ibnu fahd ayaa ka taariikhaynaya markaasu wuxuu leeyahay imaamun mu'arikhun wuxuu ahay imaam taariikhda islaamka aada u yaqaana lahu dihnu saafi fi saliim wuxuu lahay qalbi saafi ah tawallaa mashiikhata ahli daari lxadiid bilashrafiya bidimishq dimishq daartii ku tiilay oo la dhihi jiray daarulxadiid ayuu madax ka ahaa jiray cabdulhaadi alxambali sheikha la yidhaahdo kitaab uu leeyaho layihaha alriyaadu alyaanica ayuu isaguna ka hadlayaa sheekhaas markaasu wuxuu leeyahay qad sanafa fi lmawlidi annabawiyi ashariif ajza'an cadiida mawlidka nabiga ayuu wuxuu ka qoray dhowr jus oo kala duwan saaxibu kashfi dunuuna si fican uga sheekaynaya maxaa ka mid ahay waxaa ka mid a kutubahaas oo alifay jaamicu alaahaar fi mawlidi nabiyi lmukhtaar waxaa ka mid ahay allafd raa'iq fi mawlidi khayr alkhalaa'iq waxaa ka mid a mawlid saadi fi mawlid alhaadi kutubo kala duwan oo dhowra uu sameeyey oo noocyadaas ah oo qaybahaasi ka mid yihiin xaafid alciraaqi isaguna wuxuu alifay kitaab xaafid alciraaqina waad ogsoontihiin oo qarnigii sideedaad oo ahaa maxaa yae xaafid ibni xajar sheikhiisii weeyey ou la soo kuloo cilmiga xadiidka ugu sarreeyey xaafid alciraaqi isaguna kitaab uu alifay mawlid ah oo la yidhaahdo almawlid alhaniyu fi lmawlidi asaniyi almawlidu makaanu aroorkii alhaniyu ee boogaas boogaasin boogaajinta lahaa oo qofku ku ongoynayay fi lmawlidi saniyi oo dhalashadii sarraysay ka hadlayay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaafidu sakhaawi oo ibnu xajar alcasqalaani tilmiidkiisa ahay isagana imaamu shawkani ayaa kitaabka la yidhaha badru daalic markuu ka qisaynayo xaafidu sakhaawi wuxuu leeyahay huwa min min ala'imati alkibaari wuxuu ka mid ahay imaamyada waaweyn imaamyada waaweyn low lam yakun lahu min atasniifi ilaa kitaabu daw-i laamic kitaabka la yihahda daw laamic keliya hadduu lahaan lahaa oo uusan kitaab kala alifin lakaana daliilan calaa imaamatihi kitaabkaas keliyaha wuxuu tusaale u noqon lahaa inuu imaam weyn yahay marka wuxuu leeyahay akhiirka lilxaafidi sakhaawiyi juz-un fi lmawlidi shariif kitaab hal juz ah ayuu alifay oo mawlidka nabiga ku saabsan calayhi salaatu wasalaam xaafidka la yidhaahdo mulaa cali alqaari bin suldaan bin moxamed alharawi oo isaguna qarnigii koob iyo tobnaad ee bilowgiisii ahaa oo iskale kitaabka la yidhaahdo sharxulmishkaat isaguna sidoo kale qad sannafa fi mawlidi rasuuli sala allahu alayhi wasalama kitaaban kitaabkaas waxaa la yidhaahdaa almawrid alrawi fi lmawlidi annabawiy xaafid ibnu kathiir isaguna wuxuu leeyahay kitaabuu leeyahay kitaabuu leeyahay oo isaguna alifay oo uga hadlayo mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam mawlidka nabiga uga hadlayo yani ibnu kathiirna de waad garanaysaanoo xaafidkii weynaay weeyo oo oo oo qarnigii toddobaad ahaay isaguna qarnigii toddobaad oo ah markii uu imaamu dahabi uu ka hadlayo wuxuu leeyahay alimaamu almuxadisu albaaricu hiqatun mutqinun muxadisun mutafaninun ayuu ahaa ibnu xajarkuna wuxuu uu ku sheegayaa tarjima uu leeyahay kitaabka weyn oo la yidhaahdo adduraru alkaamina fi acyaani almi'ati athaamina marka mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaab uu leeyahay ayuu ayuu ayuu ayuu uga hadlay xaafid ibnu daybac isaguna wuxuu leeyahay xaafid ibnu daybac waa ninkii la dhihi jiray ibnu cabdiraxmaan bin cali bin moxamed ashaybani alyamani azubaydi ashaafici raximahu llahu tacaala waa qarnigii sagaalaad isaguna wuxuu leeyahay kitaab mashhuura oo la yaqaano oo sheekh moxamed calawi almaliki oo taxqiiq yar ku sameeyey oo haddaba la madbiciyuu leeyahay oo mawlid ah marka xufaadaas waaweyn oo dhan waxa ay ka qoreen waxa weeye mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam sababtay uga qorayaan waa maxay su-aasha hadda taagan ayaa qarnigaas taagneed war waxaanay diinta islaamka muwaafaqsan yihin la samaynayo haddii ayimadii islaamkii marka la weydiiyey oo ay ka jawaabeen oo ay intaasoo kitaab ka qoreen in xafladda mawlidka nabiga la dhigayo calayhi salaatu wasalaam ay tahay wax mashruucoo sharciga islaamka meel kasoo gelaya oo axaadiidtii laga qaatay ay tilmaameen ayimadii islaamku wixii ay isku raaceen in aan maanta nidhaahno wax sharciga islaamka waafaqsan maahan bidco weeyi diinta islaamka ka mid maahan maxay noqon kartaa aflagaaday noqon kartaa aflagaadu ayay noqon kartaa haddii culummada iyaga laftooda horta sidooda wixii ay u arkaan inay wanaagsan yihiin ma wanaagsanaa karaan mase ma wanaagsanaa karaan waa su-aal iyaduna ilaa culammadii waxay isku raaceen saan soo sheegnay iyo muslimiintiiba qarni kastoo ay joogeen alixtifaalu bimawlidi nabawiy inuu shay mustaxsan oo wanaagsan yahay nacam qaacidada shareecada islaamku ay dhigayso oo aad ogsoon tihiin ayaan usoo qaadanaynaa yaan usoo qaadanaynaa maxay tahay xaafid sheikha la yidhaahdo abunaciim alisbihani kitaabkiisa la yidhaahdo xilyat lwliyaa wa tabaqaat lasfiyaa tarjimada cabdullaahi binu mascuud ayuu wuxuu soo warinayaa cabdullaahi binu mascuudka laftiisa ayaa wuxuu yidhi waa xadiid mawquufa oo cabdullahi binu mascuud ku jooga wuxuu yidhi maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cinda allahi xasan wamaa ra'aahu lmuslimuuna sayi-an fahuwa cinda allahi sayi wixii muslimiintu ay u arkeen inuu fiican yahay ilaahay agtiisana waa fiican yahay wixii muslimiintu ay u arkeen inuu xun yahayna ilaahay agtiisa wuu xun yahay cabdullaahi binu mascuud fuqahadii waaweyneeda saxaabadoo ka mid ahaa oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qur-aanka mubaasharatan uga qaatay fatwadaasowna jawaabay culummadii islaamkuna waxay isku raaceen xafladdii xukunkeedii inuu yahay wax mustaxsan oo wanaagsan qofkii fatwo doonaya fatwadii akhyaartu sidaas ayay ku dhammaatay halkaas ayaana ku joojinaynaa insha allahu tacala allah subana